doodwadaag mulanka magac dari baaroobka iyo maxkamadaynta dacwado maandooriya la hariiriyo isticmaalsho ayaa weybaa ku qayb galay madaxa ku dareerta heer ilaalinta qaranka madaxa ku socota maamulada saraakiil ku dareeran booliska iyo sharciyaqaane yoona ku doodayaan silan hela shuruuc ka saabsan sida lambaaro kora dembiyada la hariira maandooriyaalkaiyo maxkamadayntiyo heer ilaaliyaha guud ee qaranka garyaqaan suleymaan maxamed ayaa weyba isu ku hadalay arinta maandooriyaha uuse oo sheegay in dadwooweyn oo bulshada dhatiyo aanka ee yoonhiriyan maxkamadna la hasaaro doonaa dhowaan bulshadu waxay isla xisaabtankeeda goobo badan buu ku jiraa laakiin goobaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a bulshada rayidkaa talladaha kala duwan dhiskaashinada dhacaya mas-uuliyiinta iyo saraakiisha mas-uulkaha inay dadka soo hor fadhiisaan hadda waa arkaysaan su-aalo toosaa la weydiinayay goobheblaayo waxbaa ka jira goobheblaayo waxbaa ka jira oo mararka qaarkood aysan laga yaabo inaysan reception ay tahay aysan runba aysan ahayn baa dhici karta arrinta hadda c i d da waxaa jira dal burbura oo soo koraya weye wax badan oo khaldan waa la saxaya wax kaleetana caqabadaha ka jira waa la saxayaa laakiin waxaa muhiima bulshada loo adeegayo oo shaqada loo qabanayo qofka mas-uulka u adeega adeegaha inuu yahay asagoo is arkaraan qofka adeegaya oo aysan noqonin meeshii meel qofkii u xiran oo keligiis uusan dadku is soo gaari karin siduu doonan uu yeeli karo marka waxaan rabaa cid kasta fariintaa bulshada u sheega waxaa weeye cid kasta oo cabasho ka qabta qof la xiray sababta loo xiray muxuu u xiran yahay hadalkaas intay saldhigga la xiriirto ama meesha qofka loo xiray si eli la xiriirto ka qanci weeda oo ku saabsan qof xarigiis xafiiska xeelaliyaha guud ha yimaado annagaa waxaan ka qancinaynaa arrinta kayskaa la xiriirsan dhinaga kale waliba uuse xusey in muhiimada yeeta in mas-uuliyiinta iyo naqdan dad bulshada helo kortayo oona laan kala lahaneyn marna si cabushooyinsho islamarkaas laanka gudbiya midda labaadoo loo baahan yahy waxaa weeye maadaama mas-uulkii aan idhi waa muhim inuu yahay qof la heli karo o lasoo gaari karo oo sheekadan la xiriirsan taliyaanwarsaa u gaaro hebelo kaale kaxee taliyaanwar iigee ama hebel kaale kaxee taliyaha qaybta iigee ama hebelo kaale kaxee xeelaliyaha guud iigee ama taliyaha booliiska hebelo iigee macnaa inay joogsato qofku intuu gaaro soo raaco yimaado asaga xaafadiis ka soo kallaho suu soo soconaya xafiisku danta kale yimaado mas-uulkii u arki karo waa maqan yahay shir buu ku maqan yahay safar buu jiraa howl buu ku maqan yahay wax la yaqaan xafiiskama fadhiyo laakiin hadduu fadhiyo inuu noqdo qofkii qofku gaari karo oo u caban karo